sannad walba maanta oo kale waxaa guud ahaan dunida ka qabsooma maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda sanadkani hordhaca maalintani waxa uu yahay macluumaadka wanaagsan ee loo soo gudbiyo dadweynaha saddexda bisha maayo waa maalin aad u weyn oo bahda ka howlgasha saxaafadda ay xasuustaan kuna reebto xusuus badan ayagoo inta badan bogaadin kala kulma bulshaweynta ay u soo gudbiyaan warbixinno xaqiiqda ku sallaysan sifa aan u ogaano ra'yiga dadweynaha waxa aan mikrofoonka la dhex maray bulshaweynta ismaamulka wajeer kuwaasi oo ammaan difaac iyo qodobo kale isugu daray suxufiyiinta ayagoo ku ammaanay in warbixinno aad u wanaagsan ay u soo gudbiyaan bulshaweynta had iyo goor magacaygu waa sulaymaan cantar ee ku nool countidan wajeer khaasiyatan xaafadda macalim salaad waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto fursaddan maadaama ay tahay maanta bresday amaba wakhtigii loo aqoonsaday inay tahay maxay ahayde xurriyadda saxaafadda loo aqoonsaday marka waxaan rabaa inan aan xogaha aan faahfaahin aan siiyo midda koowaad wax walba ama shay walba oo la arko waxay leeyihiin salbiyaad iijaabiyaad waxay dhahaan carabta taasoo ah macnaha laba isgarab kacayso ah inay negative waxay qabaan oo macnaha wax diidayo iyo wax macnaha taageeraya labada in la helo waa muhiim waa wax ilaahay abuurkiisa ka mid ah marka runtiina idaacadaha hadda aan dhegaysano intooda badan war faacan ayay soo gudbiyaan dhanka kale marwe faadumo yuusuf oo u dooda xuquuqda dadweynaha ayaa carabka ku dhufatay in saxaafadda ay wax walba u soo gudbiyaan laakiin la dhibaateeya waxa ayna ka digtay in suxufiyiinta ay xorriyad u lahaadaan warbixinta magacayga waa marwa faadimiis cabdulaahi waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo maalinta dabaaldega suxufiyiinta mise wariyaha wartabinta ayaan rabaa inaan ka hadlo horta anaka reer waqooyi bari haddii aan nahay badanaa khaasatan waxaan warinta warka ka helnaa raadiyaha khaasatan oo warbaahinta noo keeno annaga dadkeena xoola dhaqatada dhinaca abaarta ay jirto maanta cudurka aad jiro miyiga markii la joogo bulshada raadiyaha wajeer waxaan ka dhagaysanaa oon mise kala soconnaa xaalida maalimeed siday u kala socoto suuqa xoolaha beecooda siday yihiin cudurka xilliga ayaga jiro meeshay roob aad jiro meeshay abaaro aad jirto mise cudurka xoolaha lagu sheego khaasatan waxaa noo sheega raadiyaha bulshada wajeer comment radio suxufiyiinta waxaan rabnaa inay xur ahaadaan qof hadduu xur yahay wax kasta oo jiro inuus kula soo socotiiyo si asagoo furfurno oo dhib aan mise cabsi aan qabin soo waxaan rabnaa xuriyad inay u lahaadaan warbaahinta wartaminta ayagoon dhinacoob u janjeenayn maama xaliimo cabe ayaa dhankeeda la qaybsatay bulshada kale fikirkeeda ayadoo hoosta ka xariiqday in suxufiyiinta ay dhibaatooyin la kulmaan xilliga ay warbixin raadis ku jiraan falal kala duwana lagula kaca xalidha xaliimo cabbeey waxaan joogaa makaroor waa gabadha saa'id ugu xihan idaacadaha oo meel kastaba ka hadasha oo warkeeda loo bogay insha allahu maanta madda ugu muhiimsan inaan daari doonnaan u malaynaa waxaa waaye wariyayaalka iyo ma aragtay dadka warka soo tebiya dhibab xumay la kulmaan horta meel oos col ka jira ay tagayeen lama kala aqaana waa lagu dilaa dowlad ishaysata ay tagayeen lama aqaana waa lagu dilaa cadaadis fara badanaa la saaraa xafiisyaha laga xirtaa guryaha laga xirtaa meel kastana waxay ayaga keeneen waa waxaad waddanka ku degayin ugu sababtaa maanta col baaba ka dhacay wajar afarteed wixii la maqli kara oo warisgaarsiin oo la dhegaysan kara waa ayaga oo soo tebiya haddee dadka ayaga ahay oo intaasoo dhibaa dadka u soo maray oo ma arag dadka indhihiisii dhegihiis ahay mar kastaba la dhibaateeya dee anaga maraan raalli ka noqonayna ma laha maraan ogol nahayna ma laha idriis ducaale oo ka mid ah bulshaweynta ismaamulkani wajeer ayaa waxa uu yidhi baxda saxaafadda waxa ay xaq u leeyihiin in ay soo gudbiyaan warbixinno kala duwan waxa ayna ka shaqeeyaan arrimo aad u fara badan laakiin aad baa loo dhibaateeyaa magacaydu waa idriis ducaali cumar waxaan rabaa maanta oo looga magac daray maalinta xorriyadda saxaafadda inaan wax yar insha allahu tacaala ka tilmaamo qof kasta oo bani'aadan ah waxaad leeyahay inuu macnaha ku raaxaysta ra'yigiisa macnaha sidaas u cabiro macnaha qof kasta in macnaha asagoon la cariirinin oon la dhibin oon macnaha la raadraacin in macnaha xor macnahaas u ahaada codkiisa aas xor u ahaada idaacadaha marka waxaa weeye inay macnaha ay xaq soo tabiyaan oo wararka keenaan oo macnaha ummadda la socodsiiyaan waa shay fiican in la dhibo oo macnaha ridaha laga xirta ama la aflagaadeeya ama kameerayaasha laga jijibiyo ama macnaha wax uun dhib loo geysta shay fiican maahan maadaama maanta ay tahay maalinta xorriyadda saxaafadda jamaal ibraahim oo ka mid ah bahda saxaafadda ayaa waxa uu ka hadlay caqabadaha asagoo sidoo kale sheegay in dhanka amniga ee isla ismaamulkani wajeer ay bahda saxaafadda ka nabad qabaan magacayga waa jamaal ibraahim waxaan ka mid ahay saxafiyiinta ka howlgasha ismaamulkani wajeer horta ugu horeyn waxaan habi world freedom day aan leeyahay dhammaan inta saxafiyiin ee ka howlgasha dalkani kenya banaankiisa iyo gudaha ismaamulkani wajeer dhammaantood waxaan leeyahay maalintaasi si nabad ah ugu noolooda waadna ku mahadsantihiin shaqooyinka aad ummadda aad u haysaan mida kale wariyaasha waxay maraan caqabadooyin fara badan waxay maraan waayo badan oo farxad ah caqabadooyinka ay maraan waxaa ka mid ah in ay dadka ay u shaqaynayaan ma ahane dadka ay ka shaqaynayaan inay liidaan dabcan waxaan ka wadaa tusaale ahaan marka ay wax duubayaan camal in la dhibaateeyo magaalooyinka dhexdooda in meelo fara badan ay ka dhacdo dhacdooyin fara badan oo irid laga xirto in dhanka ciidamada ay kala kulmaan dhibaatooyin fara badan iyo gacanqaad iyo waxyaabo fara badan alxamdulilah anaka ka saxafiyiin ahaan ismaamulkana wajeer waan ka nabad qabnayo dhanka ammaanka haddii hoose wanaagsan ayaan iskula shaqaynaa ugu dambayntii maamulaha idaacadda codka bulshada wajeer xaliimo kaahiye ayaa ka hadashay qodobo aad u muhiimsan oo ay ka mid tahay caqabadaha ay wariyayaasha la kulmaan magacayga waa xalima kaahiye cabdille maamulaha idaacadda community radio maanta oo ah taariikh saddex bisha shanaad sanadka labada kun iyo labaatan iyo kowga waxaan u dabaaldegaynaa maalinta saxaafadda maalinta xuriyadda saxaafadda hordhaceeda sanadkanay maalinta loo dabaaldegahaaya madax banaanida saxaafadda waxay tahay macluumaadka loo gudbiyo dadweynaha in ay muhiim tahay maxaa yeelay had iyo jeer wariyaasha markay soo tabinayeen warka ama ama barnaamijyaasha waxaa soo food saaraa cidladooyin fara badan cidladaaseetoo ka imaadi karta dhinaca ammaandarada ka jirta wadanka kenya ama adduunka dhammaala oo ayaka halkaasayta ay naftooda ku waayaan wakhtiga ay suubinahayaan war ku xisaabsan meel ammaan aan jirin xaliima ayaa dhanka kale hoosta ka xariiqday fariinna u reebtay dadka dhibaateeya bahda saxaafadda una sheegtay in xurriyad la siiyo saxaafadda sifa shacabka loogu soo gudbiyo warbixinno iyo barnaamijyo aada u faa'iido leh waxaan leenahay sanadkanayta maadaama aan u dabaaldegahayna maalinta adduunweynaha ee xorriyadda saxaafadda in la siiyo xorriyad oo lagu shaqayn kara oo lagu soo tabin kara barnaamijyaal iyo war oo cad ama bayaan ah sifa shacabka ay ugu faa'iidaan marka waxaan leenahay garabna siiya haddii aan nahna weriye haddii jeer in idinkan aad taageertaan meesha aad ku aragtaan weriye oo ama dhibaato loo geynayo ama lala dagaaltamayo markaad aragtaan waa in abka reer wajeer aad ka hor imaadaan maxaa yeele weri waa muhiim maanta waa maalin aad ugu weyn dhammaan bahda saxaafadda ka howlgasha waayo waa maalinta caalamiga ee xurriyadda saxaafadda waxaana dhammaan baaq u reebaynaa xasuusinaynaa loona sheegayaa in dhammaan bulshaweynta ay la shaqeeyaan saxaafadda kana hortagaan dhammaan inta u dhibaato keenaysa bahda ka howlgasha saxaafadda sifa macluumaad warbixinno barnaamijyo kala duwan oo aad u wanaagsan loogu soo gudbiyo bulshaweynta